Dr Cabdi Maxamed Xalane Madaxa Caafimaadka Degmada Beledweyne ee Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle oo u warramay Radio Beerula ayaa sheegay in deegaanka ceel jaale ay ka hirgeliyeen xarumo caafimaad oo gaaraya toban kuwa oo ay wasaaraddu maamusho si bilaash ahna loogu daweeyo shacabka. Xaafadda ceel jaale oo ah meel ay dadka magaalada u barakacaan xilliyada fatahaadda ayaa waxaa ka jira xaalado caafimaad darro taasoo ay ugu daran tahay maleeriyada iyo xanuuno kale. Dr Cabdi Maxamed Xalane Madaxa Caafimaadka Degmada Beledweyne ayaa Radio Beerula u sheegay in ay dadka ka daaweeyaan cudurrada jadeecada, malaariyada iyo shuban biyoodka inta badan.
waxaan u shaqeynaa annaga bulshada een, si oo maaragtay maaragtay iskeena een, hadda markii fatahaadaan dhaceen waxaan bilownay inaan maaragtay xarumo aan samayno caafimaad kuwaasoo dadka maaragtay soo barakacay aan maaragtay wax ugu qabanayno maadaama ay dadkii ay ku dhacday inay maaragtay displacement oo ay guryahoodii ka soo baxeen meel kale imaadeen ciyaalkii dabayl iyo aariyo waxba ku dhaceen aada cudurro badan asal iska jireen magaalada markii hore waxaa ka jirtay een, jadaaca ka jirtay marka taas ayadoo jirta ayaa haddana waxaa ugu darsamay fatahaadan oo dadkii ay barakaceen Een, marka waxay noqotay dadkii in maaragtahay aan annaga bal intii karaamkeena aan wax sii qabanno ilaa iyo waxaan dhisnay xarumo gaarayo toban ku dhow xarumood oo ay wasaaraddu maaragtahay shaqaalehda oo isbitaalkii joogay iyo ay ka shaqaynayaan marka alxamdulilah hadda cudurrada ugu badan oo aan la kulannay waxaa ka mid ah een, oo ciyaalka ah inta badan nimoniada badanaa qandha ayaa jirto Een, malaria way iska jirtaa oo malaria idanoo nafteeda waa jirtaa Een, waxaa kaloo jiro oo mararka qaar aad arkaysaa een, shuban kaasoo hadda maarata aan la dhihi karin waa shuban xadaaf ah laakiin xoogaa qof lagu arkayo Een, waxaa kaloo jiro iyadana dadka qaar ay ka cabanayaan cudurrada u t i ay ka cabanayaan marka cudurro noocaas ayaa u badan waxaan hadda aragnay Een, kiisas oo mislis xitaa waan har- waan aragnay oo goobahaas xarumaha soo gaaray marka kuley annaga ilaah subxaana watacaala ayaa wax daaweeyo laakiin annaga waxaan isku daynay in maarata dadka intaan qaban karna aan u qabanno cudurradaasa marka hadda jiray daaweyn wax annaga jeebkeena aan ka soo gadnay iyo waxyaalo maaratahay oo waxoogaa een, meelo kale naga soo gaarayo nagu soo tabaracay way jireen walow aysan saas usii badnayn wax ugu badan oo oo horta sideedaba hadda la daaweeyo waxaa u badan caruurta Een, waxaa ku xigo dadka waayeelka ah een, iyo hooyooyinka uurka leh intaas waa dadka hadda maarata ugu badan waa dadka maarata ugu nugul cudurrada markii ay jiraan dadkaas waa dadka daaweyn hadda hadda wax jiray waxyaalo badan oo noo ballan qaaday oo daawooyin ah inayna imaanayaan Ee, walow hadda qaarkood aan aan saa door ku hayn ay magaalada soo galeen Een, maaratahay qoladan hadda amisom oo maalin dhawood annagoo shaqayn noo imaatay oo aragtay in maaratahay daawo laan meesha ay ka jirto ayaga shalay xooga yar ayay nagu soo nagu caawiyeen waxay nagu caawiyeen kolley waxaan umaleynaya hal maalin xitaa ay- ama maalin barkeed ama ama laba maalmood ugu badnaan inay xoogaa yar naga- naga kofargarin karto sababtoo ah daawo badan oo atama oo nolol keenayo badan oo harma wax ku tari karo ama baahida dadka dabooli karo ma ahayn laakiin waxaa wax yar oo markaas dadka ugu daran wax lagu qaban karo